bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhugunsadayaal hamiinfaydha ka dhowaada qodobada warkan hamiinamo ee idaacadda warsan siinhayta madaxweynaha soomaaliya weyba isu ku hadalay doorashooyinkii abaaro ku jiraan dalka soomaaliya deegaano ku tirsan gobolka bakoon way balaa ku sheega antee ku jiraan abaarweyna maamulka hirshabeellena weyba uusabaaki eedan antilaan gargara shacabka haridii cudurka shabanbiyoodkii abaaroon dar ay bulshada soomaaliyeed iyo hay-ado caalamka villa hargeysa weybaya ku bilaawtay diiwaangeliyowka xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya raajo xumuya weyba laka muujiya ammaanka magaalada gaalkaayo gobolka mudug xeellamiila isla ku dheegahaya xabadyo goosgoose akhbaaraadka banaanka dhugunsadayaal weyba ku mid ah maraykankiiyo weybaya sheegda intiye rooji doonta hubkiiyo sacuudiga kugadahayta dagaalka xalab iyo weyba uuseeye kolaa afjari madaxweynaha filibiinyo weyba uusaqira intii usu horay dadka handiisanka dili iyo weliba qaramada midoobey weybaya sheegda inta ciyaalka nigeria wajahahayaan nafaqa dara
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
mar kale dhugunsadayaal hamiin fayle hamiinnimo arbaae uu khamiisnaha kala hayta taaragdan iyo ka eedanta tumi afarta bilo tumi lamaad diseembar sanadka lamada kun tumilataa ka dhowaada warkii ofisanga madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmuud ee weybowsi ku hadalay doorashooyinkii abaaro ku jiran dalka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmuud oo waqtishii meelgebagebe uusa marahaya haddana ee musharacan sulan gemberka madaxtinimo ee soomaaliya iyo weybowsi ku hadalay xaalada soomaaliya ayaa ka suganta sida marxalada doorashooyinka iyo abaaro ku jiraan soomaaliya xasan sheekh maxmuud ee weyba uuse waa laga farax ka tilmaamay doorashada dadban ee xildhibaanada baarlamaanka laagaga doorade ee kudhiiday xarumo dowlad goboleedyada weybana saas oo kale hambalyan daray dhammaan dowlad goboleedyada ku jiraan dalka ooyay xubin ku eto dowlada soomaaliya shacabkii ku qeyb qaadeen doorashooyinkii kudhiyan xarumo dowlad goboleedyada ee ciidamada amniga dalkan afartan iyo toddoba sano ka hor ayaa ugu dambeysay dadka soomaalida magac doorasho la yidhaha inay aadaan lagu soo dooranayo baarlamanka ee federaalka ee heer qaran dadaal badan oo dadka soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyadu ay wada galeen oo si wada jir ah loo wada galay oo wada tashi iyo isqadarin iyo isdhegaysi ku yimiday ayaa muxuu ahaaye sababay guusha maanta ka muuqato doorashadaasi waa soo gabagabowday kuraas ugu dambeysay maalinta shalay ahayd ayaa loo codeeyey oo lagu soo gabagabiyey waxaan rabaa halkaan inaan hambalyo uga diro dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya dadaalkii iyo xilkasnimadii ay muujiyeen haddii yihiin dowladda iyo haddii yihiin shacabka deegaankaas deganba dowladda qaybaheeda kala duwan maamulada ciidamada amniga shacabka muxuu soomaaliyeed ee dowlad goboleedyadaas ku nool gaar ahaan magaalooyinka ay doorashooyin ka dhacayeen mas-uuliyadda iyo soomaalinimada ay muujiyeen aad iyo aad ayaan ugu hambalyaynaynaa waxaan leenahay hambalyo aad iyo aad shaqo wanaagsan ayaad qabateen waana dareemi doontaan shaqadaas wanaagsan oo aad qabateen waxaan sidoo kale hambalyihii bogaadin u dirayaa guddiyadii madaxa bannaanaa ee doorashooyinka ee lahaa heer federaal iyo heer dowlad goboleed intaba ee ahaa maamulka doorashooyinku yahay iyo kuwa xalinta khilaafaadka saas oo kale madaxweynaha soomaaliya weyba uusu ku hadalay abaaro ku jiran deegaanada soomaaliya taas u sababtay intiesheenta dhimashadad iduunyoba ee dalka soomaaliya abaaro ayaa ka jira gugii dayrtii oo hadda xilligeedii sii gabagaboobay meelo badanna waabay ka baaqato kamada ayan di'in meelo badanna roobabku aad iyo aad ayay ugu yaraayeen sidaas daraaddeed abaaro aad iyo culus ayaa dalka ka jira waxay usii kala culus yihiin gobolada jamhuuriyaddu sida ay waqooyi usii kala xigaan gobolada waqooyi muxuu ahay somalilan iyo gobolada waqooyi bari puntland ayaa ugusii ugu sii daran si gaar ah waxaa loo wada tilmaamay gobolada sool iyo sanaag inay aad iyo aad culeysku ugu badan yahay xoolihii in badan oo kamida dadka ay dhaafeen dadkiina haatan ay cidhidii noloshooda ku jirto dhimasho abaaraha la xiriirta ay kamid labadaas gobol aad iyo aad ayaa muxuu ahaay ula xanuunsanaynaa dhibaatada ka jirta sidoo kale markii lasoo dhaqaaqo intoo kale meel xoolihiiba ay dhammaadeen sida labada gobol aan ka sheegan dadkii ay dhimasho haydo anka dambeyntii madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxmuud iyo weyba uuse baaqan daray dhammaan ummadda soomaaliyeed haddii ahaada lahayd ardayda dugsiyada shaqaalo dowladda culimada qurbajoogta ee qaybo shalduwan ee bulshada soomaaliyeed antilahan gurmada dadka sidaweyn aan saamaytay abaaro ku jiran soomaaliya dadka soomaaliyeed marka waxaan leeyahay meel kasta oy joogaan walaalahooda soomaaliyeed inay usoo gurmadaan la iskaashado dadkaas walaalaheenna ee xoolihii ay dhaafeen ama ay dhaafayaan in la badbaadiyo naftooda ardayda jaamacadaha ardayda dugsiyada qurba joogta bulshada qaybaheeda kala duwan dhammaan qof walba waxa aad yaraysanaysaa ma yara marka la isku geeyo qofkii hal doolar bixi kara iyo qofkii kun shilin bixi kara iyo midkii boqol kunoo doolar bixi kara intaba maanta waa maalinta loo baahan yahay xoolahaada sharaf iyo haybad iyo walaaltinimo iyo wanaag adduunyaa ku jiro mid aakhirana waa ku jirtaayo muxuu ahay gurmadkaasi ilaahay dartii loogu gurmadayo dadka muslimiinta ee soomaalida walaalaha ah marka waxaan leeyahay ardayda iskuulaadku hays abaabulaan kii lacag heli kara iyo kii raashin qalalan heli kara intaba ha keeno ardada jaamacaduhu misaal ha u noqdeen ayaguna ha horkaceeno shaqaalaha dowladda sidoo kale dowladduna waxay samayn doontaa in ay lacaga abaaraha loogu talagalay lagu kordhiyo dakhliga dowladda cashuuraadkao kale kala duwan in la saaro lacago si dadka loogu marka dhammaanteen dowlad ilaa shacab inta dhexaysa dadkaas aan u gurmano guddiyadii abaaraha iyoiyo masiibooyinka deg dega aan lahaan jirnay iyo hay-adihii oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba inay istaagaan waayo culamaa udiinka oo weligoodba dadka horkici jiray dhibaatada miguntimaado mar kale waxaan ugu baaqayaa inay soo istaagaan oo ay dadkii horkacaan oo loo gurmado dadkaas soomaaliyeed hadalka madaxweynaha soomaaliya weyba uusaka eedaya xillo dalka soomaaliya ku jaran sadde marxaladood doorasho abaaro iyo cudura deegaano ku tirsan gobolka bakooliya way ballaa ku sheegaa intuu ku jiran abaara faysal dhaayow iyo ninghayo qodobkanga kureed markii la sheegay intii abaare ku jirta gobolada kiyaalan waqooyi koonfurta bartamo dalka soomaaliya iyo weliba koraa saameynta abaartaasiga kawaal dadka iyo duunyada degmada weejid waliba degmo ku tirsan gobolka bakool ee koonfur galbeed soomaaliya abaarto ka hor waliba saanaay go-dan yaho kurigan al-shabaab markii sanad ka hor meelaasay la kula wareegay al-shabaab iyo hata bulshada weliba handarasay welwel iyo bahara oon horseedow saameynta abaarta yeesheentii cabdulaahi riiso weliba guddoomiyaha degmada weejid waliba usu waraysiya idaacadda warsan ee magaalada baydhabo us-ona sheegay intii xaalad baabaiyo ka teegayiin bulshada kanool degmada weejida markii horena iyo ka jaraan habsi korkafeedan oon lahayn meelonku baho iyo meeloku kabidow bulshada waajid iyo haan kanool degmooyinka lamidka waajid yahiloon abaaree ku jarta waa inay unbaahayina gargaar dhini kasta leh oo noolyo laka badbaadiyo haddii saasan dhinana weliba dhii korta inta bulshada dhammaantiyo haalad maclu leh oo waqtahuna oon haboona inta waqti bulshada nafta ku dararta caawinaad la deersii isla wararka abaarooya ka guda jarna dhugunsadayaal maamulka hirshabelle iyo ibowsabaakee daganti lahan gargaara shacabka arridii cudurka shabambiyoodka iyo abaaro oo andiray bulshada soomaaliyeed iyo hay-ado caalamka saadiq al ismaanyo warkanjo waranin ku dari maamulka hirshabeelle ayaa sheegeen abaaro xoogan ay ku dhifteen deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle sheekh casmaan bare oo la hadlay warbaahinta ayaa cabasho xoogan ka muujiyey abaaraha ka jira deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle gudoomiyaha ayaa sheegay in dadka ku nool deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle ay haatan abaaro ba-an oo saameyn weyn ku yeeshay dadka iyo dunyada ku dhaqan dowlad goboleedka hirshabeelle sidoo kale waxa uu guddoomiyaha sheegay in dadka ay haystaan cuduro kala duwan oo keenay abaarta islamarkaana goob caafimaad oo ku filan bulshada aan laga helin deegaanada qaar dowladda soomaaliya ee bulshada soomaaliyeed iyo sidoo kale beesha caalamka ayuu ugu baaqay inay isu gargaaraan dadka ku dhawaateersan gobolada hiiraan iyo sidoo kale shabeellada dhexe waxaa kaloon ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga inay si deg deg ah gargaar iyo gurmad deg deg ay u fidiyaan shacabkaas dhibaataysan waxaa kaloon ugu baaqayaa dhammaan dadka xoolaha haystee maalqabeenada reer hirshabeelle igan in dadka oo soo gargaaraan waxaan baaqayda ujeedinayaa mar labaad iyo mar saddexaad dadkaas dhibaato ayaa haysato dhibaato badan ayaa ka jirto ma haystaan hoy ma haystaan muxuu ahaay muxuu ahaay agab caafimaad ma haystaan gaadiid ambalaas ma haystaan yani dadka aada iyo aada ay dhibaataysan yihiin mar labaad in mar saddexaad waxaan ugu baaqayaa dadka hirshabeelle inay is gargaaraan ayaga dadka islaamkana inay soo gargaaraan reer hirshabeelle dhibaata ayaa ka dilaacda oy u weyn tahay abaar muxuu ahaay shurumbiyood hadda oo caafimaad dara marka marka koowaad dadka reer hirshabeelle inay is gargaaraan marka labaad waxaan leeyahay inay hayadaha caalamiga si degdeg ah si gaar ah ugu gurmaan dadkaasi ay xildhibaanada soo arkeen waa isku mid shabeelle laakiin way kala daran tahay marka meelaha ugu daran waxaa kamid a degmada mahadaay waxaan leeyahay dadka xoolaha haysta iyo hayadaha caalamiga iyo dowladda dhexe cid kastoo caawin karta dadkaas inay caawiyaan waxaa kaloo dhibaato badan lasoo sheegaya degmada buulaberde iyo meelo kaloo iyada hada lamid oo kamid a hirshabeelle dee meelaha la tegi karo dhamaan iyo dowladda ama hay-adaha sanbada tegi karaan waxaan ka codsanaya inay tagaan meelaha ay tegi kareen dadka shacabka waxaan ayagana waxaan ka codsanaya inay isgargaaraan ayagu sacdaqale ismaan radio warsan jowhar madaxweynaha soomaaliya oo bowsabeene intii dowladda sacuudiga i soomaaliya oo xiriirsha mugdagali maxamed axmed xasan iyo faaf maxamed axmed xasan iyo warka muqdisho aanin ku dare
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay hadallo dhowaan soo baxayay kuwaasoo sheegayey in dowladda imaaraadka carabta iyo tan soomaaliya uu mugdi galay xiriirkoodii taasi ayuu ku tilmaamay madaxweynaha mid been abuura iyo hunuuno ah islamarkaana dadka sheegaya ay doonayaan in cilaaqaadka dibadda dowladda soomaaliya kala dhexeeya dowladaha kale la carqaladeeyo waxaa kaloo maalkaan ku darantay baryahan dambe dacaa'ido iyo maxaan ku idhahday been abuur iyo waxbaa socday la leeyahay dowladda soomaaliya dowladka imaaraadka soomaaliya maya been waaye arrimahaas sax ma aha waxba kama jiraan dowladda imaaraadka iyo dowladda soomaaliya waa laba dal oo walaalo ah waa laba dal oo saaxiibo ah si istaraatiijig ah saaxiibo u ah ma aha keliya degdegyo amuuro dowladda imaaraadka waxay door weyn intii labaatankii sano dhibaatadu ay ka jirtayna ay ka qaadatay dadka soomaalida samafalkoodii ardadii ay dugsiga hoose u bilaabeen oo dhakhaatiir ah oo injineero ah ayaa maanta dalka jooga qaarkood isbitaalkan ka shaqeeyaan qaarkood isbitaallada kale ka shaqeeyaan injineero ah oo magaalada muxuu ahay wax ka dhisa marka waxaan rabaa iyadana in ay ka baxdo muxuu ahay dacaayadaas iyo brobagandadaas iyo beentaas inay meesha ka baxdo annaga iyo imaaraadka carabta laba dal oo walaalo ah oo ay ku nool yihiin laba shacab oo walaalo ahaan nahay ma ahin dad muxuu ahaaye muraado yaryar isugu yimide dad muddo fog maxaanku yidhahdaa saaxiibo soo ahay walaalo ahay haddana sii ahaan doona haddii alla yidhaahdo marka booqashadana maanta waxaa ugu muhiimsanayd adeegaas caafimaad oo ay maxaanku yidhahdaaye loo haayo dalka oo walaalaheen imaaraadka ay hayaan in aan soo booqanno soo aragno la soconno intuu la egyahay xaddigiisa waa mid midda labaadna inaan dhiiri gelino dadka naftooda soo huray oo noo yimida ee maxaanku idhahdaay dhibaatada iyo duruufaha amni ee dalkan ka jira lafsadiisa maxaanku idhahdaay u bareeray inay yimaadaan oo ay maxaanku idhahdaay dadka soomaalida iyo duruufaha ay ku nool yihiin ay la wadaagaan safaaraddana waxaa u nimiday dacaayadahaas iyo brobagandadaas meesha baryahanba la sheegsheegayay meesha inay ka baxdo oo cilaaqaadka labadan dal iyo labadan shacab wax si sahlan ku carqaladoobi kara ama ku kala go'i kara inaanay ahayn inaan ayadana aan muxuu ahay aan u muujinno dadka soomaalida sidaasaan u sheegaynaa villa hargeysa ee muqdisho wayba ku bilaabatay diiwaangelinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya waa komar kaleed maxamed axmed xasan oo faahfaahinta warkaasnin haya maamulka baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ay socoto isdiiwaangelinta iyo kaarsiinta xildhibaanada cusub ee aqalka hoose iyo aqalka sare ee dhibaan lagu soo doortay gobolada dalka soomaaliya iyo gobolkani banaadir xogayaha guud ee baarlamanka soomaaliya cabdikariin buux ayaa shaaciyey in ay bilaabeen bixinta kaararka aqoonsiyada ee xildhibaanada soo socda islamarkaana laga doonayo kuwa iminka harsan inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay usoo gaaraan magaalada caasimada ee muqdisho oo laga bixinayo aqoonsiyadani wuxuu sheegay in xarunta villa hargeysa ay diiwaangelinta ka socoto sidaasi darteedna ay xildhibaanadu amar ku qabaan in ay soo gaaraan xaruntaasi waxaan la socodsiinaynaa in la bilaabay diiwaangelintii xildhibaanada oo ay ka socoto villa hargeysa maanta shan saac ayaa la bilaabay diiwaangelintii xildhibaanada waa yimaadeen waana socotaa isdiiwaangelintii marka dhammaan xildhibaanada waxaan ka codsanaynaa inay yimaadaan villa hargeysa si diiwaangelinta loo dedejiyo aada iyo aad bay mahadsantii dhowaan ayay ahayd markii guddiga doorashooyinka ay shaaciyeen in ay bilaaban doonto bixinta shahaadooyinka xildhibaanada cusub taasoo lagu garan doono xildhibaankii iska diiwaangeliya islamarkaana ay suurtagal u noqonayso in uu si toos uga mid noqdo kooramka xildhibaanada dooran doona guddoomiyaha baarlamanka iyo madaxweynaha
raajo xumuya wayba la ku muujiyey ammaanka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug xildhimeedha isla kudheegahaya xabado goosgoose xasan cali daa-uud iyo faahfaahinta warkaninhaya
gudoomiyaha degmada gaalkacyo waana adoqa degmada gaalkacyo xirsi yuusuf bare ee maamul goboleedka galmudug oo la hadlay warbaahinta yamaba usuraajhumo ka sheegay imaanka magaalada gaalkacyo xirsi yuusuf bare yamaba usu kumid eya guddidii lanhel saari nabadeyntii magaalada gaalkacyo maybana usu sheegay ini weli qeyb kumid ee magaalada gaalkacyo iyo ka dhihayaan habado goosgoose gudoomiyaha yamaba saas oo kale usu sheegay ini inta badan suuqiyada ka yaalaan magaalada gaalkacyo iyo hirinyin xaalada guud ee degmada gaalkacyo waxoogaa waxaa la dareemahayaa joogi deganaanshaha intii iyadu labaatan beri ku dhow dagaal weyna ma dhicin laakiin weli ciidamadii waa sidii la rabay in loo kala qaado laguma guuleysan xabaduhu iska dhacdhacayaan hebel baa isoo xabadiyey iyo hebel baa isoo xabadiyey xaggay kasoo dhacday badan baanu maqlaynaa hadee xaaladu weli sidii la rabayna maaha wayna jiraan tilaabooyin xagga nabadda loo qaaday isdhex galbaan baa la sameeyey gudyada labada dhinacaad bay isugu dayeen inay dadka maaragtay ka saaraan maaragtay tuhumada iyo xamaaskii jiray laakiin weli meelihii ugu adkaa way noo dhiman yihiin waxay soo celcelinaya magaalada crisis badan baa abuurmay ganacsigii baa kala xiran ewel baa colaad iyo tuhun iyo kala shaki iyo qoryo iska soo horjeedaa jiray marka meel dagaal ka dhacay weeye laba qoryo oo iska soo horjeeda oo isdagaashay hadday isu jeedaan inay isxabadeeyaan waa waxa laga filan kara wey shacabka magaalada gaalkacyo iyo maalmoogii lahadhaaf iyo mayba uwaadyo ku sheegadaayana hirnaanta wadooyinka iyoonay saas oo kale suuqa oo hiran gudoomiyaha gobolka mudug ee maamul goboleedka galmudug ikan puntland yamiba iyo dadaalo geliyaayena sidii mardambe iyo aninka dhiyan lahayna dagaal dambe magaalada gaalkacya
meylo warkaas ku dhuguunsuday tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dowladda maraykankiiyo sheegdantii xad roji doonto hubkiya ku gadahayta sacuudiga iyo-onaayo bartan kale kukajar walaaga ka eedan dhibaatooyinka adirow shacabka yemen ee lala xiriiryahay duqeymo dhinagirka ee oyo ku dareeran yemen sarkaalan hadale wasaaradda difaaca ee dalka maraykanka ee sheegan antiyo sacuudiga sacuudiga andaradoon aandaradoono hubka meelo dheer luku hagawa madaxweyne obaamaya sheegay intii uusa kuwa laasin khaladaadka ku dhiyayeen duqeymo dhinaga irka ee yemen lakabar tilmaamaysidow afhayeen hadale guddiga qaran ee ammaanka dalka maraykanka iyo intaas kureedna sheegintii iskaaladowka iyo sacuudiga laleeyin ee dhinaga ammaanka iyo ankadhakanayn isla xisaabtan laanga qaramada midoobaya weybaya ku degdeen ka yaraan afar boqol kun oo ciyaale oo ka nool waqooyiga bari dalka nigeria iyo wajahahayaan nafaqa darawi sababo la xiriira kacdoonka kooxda boko haram hay-adda qaramada midooben qaabilsan ciyaalka ee unisheef iyo weybaya sheegday anti marka la deeray sanadka dambe shan meelood hal meelood iyo andhamada doonaan ciyaalka unisheef iyo weybaya sheegday intii kaabiyaalka dhaqaala xarumo biyo iyo haan caafimaadka ee dhulka eenka darag nafaqa darada wajahayaan ee gobolka borno hore lombobi ama la burburiye oybaniya ku degdeynta iyaalka shubunbiyoodka iyo malaariyada iyo halisgeli korta nolole iyaalka madaxweynaga dalka philibiin iyo weyba uusa qira intii uusa gacantiiska dili dembiyaal intii uusa haayi duqa magaalada dafa weyba uusa maamulaayay magaaladaas muddo labaatan sano ee uus oo ka guulaysad intuusa dhama dembiyadii magaalada ku dhii jaraan uus oo la ka eeday intuusa taageersanaayay intii dembiyaalka la toogada madaxweynaha filibiin yee hadalkan sheegay isniintii mar uusa khudbadka jeediyay hogaamiyaalka ganacsatada ku hor inti uusa safaranin kabana dalka binaansheeya madaxweynagii hore jeedi hadallo badan oo murun dhali mararka qaarna askoorkooyanga anka dambeyntiina dhugunsidayaal dagaalka afarta sana dareeri magaalada xalab iyo muuqadadoo hadhamaadi weybana dadka deegaanka iyo sheegahayaan anti waldagaale uusan dhina tan imarkii laka dhawaaqay xabajoojinta waana laka ogolaaday inti dagaalyahanada falaagadiio isku kubahan magaalada ruushkiiyo sheegtay intii howlgalkii militari ee magaaladaas usa hadhamaadeed haddana iyo ciidamada dowladda suuri gacanta ka dhigan miilooyinka dambeeya eeyo gacanta ka haayeen falaagada marsii horey tigolo ammaanka ee qaramada midoobey kulan degdega oyo kuweeldhan ku kadoodeen dhibaatada xalab weybana xoghayaga guud ee qaramada midoobaan gimon uusa xoogaga dowladda suuri ka eedayay intayo jaysidan dilal ula kaacee maraykanka waybaaya dowladda suuri ruushkii iiraan oo xulafada ee ka eedayta intiya mas-uulku iyin xuquuqda ku dhiyow miilad balse ruushkaye arrintaas beenidie warkii isin kula dareertan dhugunsadayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkaage warkan aanoo shugur ismaaciil axmed yaasin saarti waan inta siin kula dareer siyaasi waybana farsameeyey saalax dhugunsadayaal hanti warkan kal lamid ereedanku kulumaana sidaasyo nabadgeliyo